neew dadka iyo duunyadii labadaba abaartaa jirto abaartaas jirto oon waa jira dadkii waa kala carreeno meel ceela laakiin wixii soo harayna cudur baa jiro bahal jixli yidhaahdiyo jidaaca iyo xeeqdheer waxaasoo dhan yaa jiro taa ugu yaraan soddon canug waa ku dhinteen magarad marka abaartana waa jaa'id marka hadda war biyo laga cabaayana malaha magarad marka walaal aad iyo aad bayni unoo saamaysay cudurkaasaa noo dheeri oo ilmaha yarar hadda ay u dhammaanayaan waa tahay waxaad sheegtay soddon carruura inay ku dhinteen deegaanka galiley oon iyo gaajo iyo rafaad ay u dhinteen markaas say ku xaqiijinaysaa in dadkaas ay geeriyoodeen tiro yar ma aha in leena walaal waa sida soomaalida waxay tidhaha sawir muuqda su-aal ka dhan dee dadkaygu anigu maadaama aan maamulka ka mid ahay cudur aysan qabin ma ma sheegi lahayn waxaan u sheegaya waa wax dhab ahoo jira magarad maamulku adigu maxaad u qaabilsan tahay anigu gudoomiyaha arrimaha bulshadaan ay magarad axmed fartaag baa la yidhaahdaa waa tahay markaa howlwadeenada caafimaadka sooma habboonin in arrinta ay ka hadlaan oo ay soo bandhigaan in dhibaato caafimaad daro loo dhammaanayo haa walaal baan la wetay waa laga hadlay waad maqlaysaa malaynaya kolley idaacadda b b c da gudoomiyaha ka hadlay dee xilli casri aan joognaa oo ah meel walba hadda waa wada gaaray inkastoo adi hadda aadan ka warhayn laakiin waa cudur abaarta lafteeda xataa biyihii laftooda warihii abaniyahow meel eriyada daashumbir lafteeda warihii laftooda biyihii wixii ku haray hadda dadka markay cabeen way ku jirinayaan oo aad bay loogu shubayaa magarad dadkaasi carruurta faraha badan xanuunada ay u dhinteen maxaad inooga sheegi kartaa dad badanaa ka mid a walaal ugu yaraan adigu rag iyo dumarba waa isugu jireen ciyaalka aan qaan gaarin waaye xanuun bayna waxay u dhinteen aad waa xanuun magarad waa gartay marka xanuun waaye suban ahaan loo qabanayo ama caloosha basay u tumayaana caloosha lafteeda laga qabanayo qofku marka dee lama soo koobi karo kuwa wada qaanaa way wada joogaan marka hadda waa wax dhaba waaye magarad waa gartay markaa dhibaatada ugu daran ee waqti xaadirkan ay ka cabanayaan dadka ku dhaqan deegaanka gariley maxaad inooga sheegi kartaa walaal waa adigu waa saddex qodob qodobka koowaad waa qoonka meesha ka jiro qodobka labaad xanuunkan soo kordhay qodobka saddexaad gargaar hadda si dab a loogu filan ama cid ka caawisoon haddaan hayno ma jiraan ma garatay waa tahay deegaanka miyaysan joogin hay-ada iyo ururo samafal oo qaabilsan caafimaadka walaal deegaanku hay-ad wax hadda wax caafimaad annaga hal m c baa noogu yaallo hay-ado kaloo hadda aan aad kugu sii sharixi karo si toosa deegaanka uga sii shaqeeya ma laha marka annaga aan qayli dhaamino baa laga yaaba in aan wax helno wax hadda marka eelbor hadda annaga aan leenahayna malo ay nooga soo degayaan baana joognaa marka dadun hadda annaga gargaar u baahan baan nahay dadkaas carruurta u badan ee ku dhintay garilay ina waaxigeeda ilaa iyo goormee ayay bilaabatay dhimashada
adiga hadda muddo afartan shan cisho laga joogo ayay bilaabatay hadda marka alle alxamdu isbuucan hadda waxaan hadda naga geeriyooday anigu dambeeyuun baa ka jiro laakiin waa cudurka uuna saameeyey aad buuna saameeyey waa tahay ugu dambeyn maxaa baaq oo aad jeedin lahayd maadaama dhibaato nololeed ay ka jirtay caafimaad darro deegaanka gariley waxaan jeedin lahay marka koowaad horta ilaahay baa bixiyo gargaar hay-adaha gargaarka in ay si deg dega nooga soo howlgalaan marka koowaad marka labaadna dowladdii soomaaliya in ay lafteeda ayna soo caawiso oo dadkan ay ku xisaabtanto midda labaad deenaha jubbaland baa kamid nahay jubbalandna gaar ahaan waxaan hoos tagnaa annaga hadda cilwaq jubbalandna waxaan ka codsanaynaa dadkan dhibaataysan in si deg dega loola soo gaaro daawo iyo raashin iyo wax alla iyo wixii loo awoodo